إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararka alfurqaan howlgallo qorshaysan oo ka kala dhacay gedo iyo shabeellaha hoose ayaa lagu dilay maanta saraakiil muhiim u ahaa dowladda federaalka diyaaradda ethoobiyan airlines ayaa ku cilladowday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyadoo saacado dib ugu dhacday duulimaadkii ay samayn lahayd dadweynaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka soo horjeestay canshuur cusub oo ay dowladda federaalka sheegtay inay ka qaadayso dadweynaha wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa kulan wax ku ool ah la yeelatay hoggaanka beelaha dega degmada luuq halkaasoo muddooyinkii dambe ay dagaal beeleedyo ka socdeen qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ayaa si adag uga hadlay weerarkii nafuurnimo ee habeen hore ka dhacay muqdisho iyo canshuuro cusub ee lasoo kordhiyey آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna kusoo dhowaada warkii oo dhan howlgallo qorshaysan oo ka kala dhacay gedo iyo shabeellaha hoose ayaa lagu dilay maanta saraakiil muhiim u ahaa dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay habeenkii xalay howlgallo isugu jira kabiin iyo qarax ka fuliyeen gobollada gedo iyo shabeellaha hoose kuwaasoo lagu dilay gaashaanle iyo askar ka tirsan dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxa ay weerar kamiin ah la beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalka si dhuumaaleysi ah ugu safrayey qaybo ka mid ah gobolkaas askarta oo tiradoodu ahayd saddex askari ayaa waxay ka soo baxeen ceel waaq iyagoona ku sii jeeday beled xaawo waxa uuna weerarka ku qabsaday deegaan lagu magacaabo yadow oo qiyaastii siddeed iyo labaatan kilomitir u jirta ceel waaq weerarka ayaa lagu dilay dhammaan saddexdii askari waxaana lagu kala magacaabaa yuusufey bashaar iyo xasan cabdi aadan sidoo kale gobolka shabeellaha hoose waxaa ka dhacay weerar qarax ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen gaashaanle ka tirsan dowladda federaalka qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose waxaana lala beegsaday islamarkaana lagu dilay gaashaanle ciidiid maxamed cabdi gurey oo ahaa taliy ku-xigeenkii ururka siddeetan iyo saddexaad ee guutada afar iyo tobanka oktoobar loogu yeero diyaaradda ethoobiyan airlines ayaa ku cilidowday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyadoo uu saacadu dib u dhacay duulimaadkii ay samayn lahayd warbixinta warkaasi mubaarag ayaa soo jeedinaya shalay galabkii ilaa habeenkii xalay waxaa lagu howlanaa cilidbixinta diyaaradda ethoobiya airline kadib markii ay ku hallowday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho abaaro lixdii maqribno ee xalay ayaa lagu waday inay samayso duulimaad ah muqdisho iyo adis ababa taasoo la ogaaday markii uu wakhtigu soo dhowaaday inaysan ka haadi karin garoonka muqdisho halkaas oo wakhti badan ugu lumay dadkii rakaabka ahaa ee diyaaradda raaci lahaa kuwaas oo isugu jiray soomaali siyaasiyiin u badan iyo dad ajaanibi ah oo ay ka mid yihiin etoobiyaan dadkan ayaa sidii balantu ahayd soo xarooday saddexdii galabnimo kuwaasoo habeenkii shantii saac iyo bar loo sheegay inay iska jiiftaan iyagoona la sii casho fudud dhacdadan ayaa sumcad darro hor leh ku keentay diyaaradda etoobiya sida ay sheegeen dadka ka howlgala garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaa jira qaar ka mid a dadkii raaci lahaa diyaaradda inay ka wareegteen oo maanta diyaarado kale raacayaan diyaaradda etoobiya airlines ayaa si joogta uga howlgasha hawada iyo madaarada soomaaliya waxayna ciriiri gelisay shirkadihii duulimaadka soomaalida sidoo kale waxa ay dadka layaabin yihiin sida ay diyaaradda etoobiya uga howlgalayso garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyadoo weli dowladda etoobiya ay ku adkaysanayso inay qayb ku leedahay badda soomaaliya dadweynaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka soo horjeestay canshuur cusub oo ay dowladda federaalka sheegtay inay ka qaadayso dadweynaha cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya shacabka ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa kasoo horjeestay canshuur cusub oo ay dowladda federaal ku sheegtay inay ka qaadayso dadweynaha oo dhan waxay sheegeen inay boob tahay canshuurtan ay sheegtay dowladda federaalka iyagoo sheegay in ilaa iyo hadda waxba loogu qaban tii horey looga qaadi jiray war dowladdu boobka ha dhaafto dowladdu boobka hanaga dhaafto saas sax maahin inay lacagtii taleefanada laga tuuraayay boqol dolar haddii la tuuro shan dolar ay ka goosato waa boob meeshii dadka looga gargaari lahay dadku lacag ma haysto wuxuu haysta male dowladnimo male kistii hadda u joogto dhinac matow loogu cararay u soo dhigteen marka madaxweynaha soomaaliya dadka boobka ha ka dhaafo niyahow waxaa u arkaa taas dowladda inay meel wax ka qabato wayse ay dadka cashuuro kusoo rogaysaa cashuurtaas aan wax lagu qabanaynin ama laami lagu dhisaynin ama aanan lagu qabanaynin kii ama aanan wax lagu qabanaynin ama caafimaadka oo kaleeto ama waxbarashada oo kaleeto ama hamiid gaara la siinaynin culaysay nagu tahay dowladdana meel wax ka qabatay wayse sidoo kale dadka ku dhaqan beledweyne ayaa ka cabanaya amni xumo ay u sabab tahay dowladda federaalk ee ka jirta magaaladaasi waxayna sheegeen in barqacad la boobayo goobaha ganacsiga amnina nooma sugno halkaan maalin horeedood shalay maan darraad halkaana nin masaakiin oo miis shan iyo toban cinu ka badan xaafad uga soo tagto miis inuu ka biisho ugu soo talagala miiskiiya taalaabtii bac lagu daldashaya bajaaj lala raacinta laba baalootana madaxa looga riday marka amni nooma sugno wadooyinkaaynu saasay u yaallaan cashuurtii aanoo bixina haddii haddana mid kale la iga sii qaado wadooyinkiina isaan u yaallaan isguul aanan ahayn caafimaad aanan ahayn habeenkii markaan canug xanuunsada aan daawo usoo doon maago taleefonka xaafadaan uga soo tagaa farmashiga intaan lacagta ku tuuro ayaan xaafadda taleefonka uga soo tagaa dhowaan ayay ahayd markii wasiirka maaliyadda dowladda federaalk oo ka yimid waddamada reer galbeedka uu sheegay in wax walba canshuur laga qaadayo tani oo keentay in ay kasoo horjeestaan dadweynaha xataa waxaa arrintan la yaabay qaar ka mid ah xildhibaanada markii uu shaaciyey in qofkii lacag hal doolar ah qof kale u dira in canshuur laga doonayo wilaayada islaamiga gedo ayaa kulan wax ku ool ah la yeelatay hogaanka beelaha dega degmada luuq halkaasoo muddooyinkii dambe ay dagaalbeeleedyo ka socdeen tafaasiil ku aadan warkaasi zakariya cumar ayaa soo gudbinaya kulankan oo ahaa mid ballaaran islamarkaana ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada gedo iyadoona ujeedka kulanka uu ahaa in heshiis nabadeed lagu dhexdhigo beelihii dhowaan ee diriirtu ku dhex martay gobolka kuwaas oo qaarkood ay fadhiyeen madashan ay ka dhacaysay heshiiska waxaa ka mid ahaa dadka ka hadlay kulankan heshiisiinta ah ogaaska beesha macalin weyne ogaas xasanow macalin liibaan isagoona ugu baaqay beelahan walaalaha ah ee wadadega inaysan wax saameyn ah ku yeelan diriirtan ay ka dhaxurinayaan beelahan walaalaha ah maamuladan shisheeyaha ku daaban anoohasinow maalin liibaan aamin ahaa ogaaskii naqiibkii maalin aha mayka baaqay ama ku hadalay waxyaabahan tukudhiyahay ee nihan saamay doogna ama idehsaamay toona galnyalgaldoon dadka muslimiinta eh oo anta fadhiyo oo reer hasan i reer maaluwiin i reer gabaawiin eh waxyaabaha hafaafaha duurka kafaafahay
sidoo kale waxaa isna markiisa hadlay gudoomiyaha golaha kudhaqanka wilaayada gado naqiib ibraahim maxamed cigaal wuxuuna dardaaranno muhiim ah u jeediyey beelahan ay diriirtu ku dhex martay degmada luuq ee gobolka gado waxaan rabnaa saddex qodob baan uga digaynaa dadkan muslimiinta ah oo meesha isugu yimid iyo raaya tawxiidka ha hoos imaado insha allahu raxmaan waxaa la rabaa nabad muuqato oo walaalnimo ah oo muslimnimo ah inaad soo celisaan oo midigta ku qabataan ma ballan qaadeen allahu akbar allahu akbar allahu akbar insha allahu raxmaan nabar waata iyo raaya tawxiid baa idiin rajaynaynaa ma naga ballan qaadaysaan qows walba gurgiisa inaad ku soo celisaan cadowgaas amaamalaahi amaamannaas baad maanta hortooda joogtaana ma ka ballan qaadaysaan wax saaxiibtinimo iyo wax walaa'a iyo wax qaraabanima cadowgaas rirdadoo gaaloo dagaal inay siina ma naga ballanqaadaysaa jazaakum allahu khayr wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu sidoo kale waxaa isna madashan kulanka heshiisiinta ah uu ka dhacayay ka hadlay nabadoon cabdi aadan maxamed nabadoonka beesha waqmaashe qabaa'iladan maanta la isu keenay ee soomaaliyada muslimiinta ah wax dhibah waa isu geysteen oo qabiil isugu duuleen ma ayn jirin waxay ku kala carareen oo ay ku kala qaxeen oy ku kala maqan yihiin waxaa weye waxay riddo samaysay waaye qofka bini'aadamka hadduu muslima baraa'a qaatana inuu gaal ku milmo oo u kaalmeeyo haddee waa nasiib darro waad garanaysaan inaad baraa'a qaataan gaalada ka baraa'a qaataan la dagaalantaan ninkay wax isku hayo oo inuu dagaalan ramo jannaaba tan ah ama magaalooyinkeennaaw luuqyaa haysat gaalaa haysat amxaaraa haysat waddanka inta ka suu dawshay garbaaray iyo luuqi buurdhuba joogtaa oo haysataa ninka wax taray inuu wax dilan rabo oo mataqaanay maarata qori iyo xoogaa geesinimo mataqaanay maarata isku hayo gaalada inuu la diroo laayay xaq uu leh gabagabadii waxaa kulankan soo xidhay waaliga gobolka gado sheekh luqmaan abu anas wuxuuna waaligu dardaaranno muhiim ah u jeediyey beelaha walaalaha ah ee dagaalka laga dhex hurinayo isagoona tilmaamay markii arkeen shisheeyaha iyo maamulada shisheeye kalkaalka ah sida qabaa'ilada degaa deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ay ugu kala tartamayaan ku dhaqanka shareecada islaamka ay qorsheeyeen inay dagaal ka dhex xuriyaano beelihii walaalaha ahaa ee wadadegi jiray marka la ogaaday muslimiinta maanta inay tanaafus wadaan kitaabka ilaahay waxaa weeyaan u tartamayaan qabiilqabiil ay diinta ilaahay subxaana wa tacaala maalkooda ugu bixinayaan qabiilqabiil ay dowraadka sharciga u qaadanayaan qabiilqabiil ay raggoodii u bixinayaan marka la ogaaday bay gaalana waxay qaadatay qadaraas ah inay wiilashay murtadiinta ahaa ee ayaga kabaha u dhaqaayay inay waxaa weeyaan anaga qabyaalada ugu soo geliyaan ma aqbalina waxaan bulshada inteeda kale dhammaan ugu baaqayaa war aan jahaadnanimiyow ilaahay baa nagu waajibiyey wuxuu ilaahay ku waajibiyey toddobaatan jirka iyo lixdan jirka iyo soddon jirka iyo labaatan jirka qof kastoo mukallaf oo muslima ilaahay baa jahaad ku waajibiyey aan jahaadno jahaadkaa lagu cisoobaa asagaa sharafah asagaa ihaanada waxaa weeyaan loogu tagaa asagay dadka ku cisoobaan asagoo maalka ku barakooba asagoo ilaahay subxaana wa tacaala ummad hartay ummad kale ugu sare yeela deegaanada ay ka arrimiyaan maamulada islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee wilaayaadka ayaa inta badan waxa ay martigeliyaan kulamo heshiisiina kuwaas oo la dhex dhigayo beelaha walaalaha ah ee wadadegaha wilaayaadka islaamiga ah islamarkaana ay soo kala dhex geshay xurguf xagga colaadda beelaha ah halka warkan aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ayaa si adag ugu hadlay weerarkii nafuurnimo ee habeen hore ka dhacay muqdisho iyo canshuuro cusub oo lasoo kordhiyey amuuraha ku aadan warkaasi muxsin xasan xaaji ayaa ka waramaya xubno iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa si weyn ooga falceliyey camaliyadii nafurka ahayd ee dhowaan ka dhacday magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxa ay sidoo kale ka hadleen canshuuro hor leh oo ay dowladooda soo kordhisay xildhibaanadan ayaa waxa ay sheegeen in amniga magaalada muqdisho uu muddooyinkii lasoo dhaafay faraha kasii baxay camaliyaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee beegsanaya halbowlayaasha dowladda federaalkana ay ka dhigan yihiin halis amni oo sii xoogaysanaysa runtii waa arrin xun arrin fool xun arrin laga argagaxo waaye in magaaladii santarkeedii weliba xaruntii nabad sugidda qaranka iyo meel aan ka fogeyn madaxtooyadii dalka in dadka intaas la-eg lagu gumaado dowladdana aysan ka warqabin runtii amniga dalka soomaaliya iyo caasimadda muqdisho waxaad moodaa inuu maalmahan dambe ka soo darayo walow uu fiicnaa afartii shantii biloodoo lasoo dhaafay hadda aaduu faraha uga sii baxaya waxaa ku muuqataaba inuu ka gaabiyey haddii maqaacidihii ama goobihii dadka ay isugu imaanayeen afar saaca habeennimo ay la soo galay oo weliba xilliyadii ugu dambeeyey ee dalkan sidaan la socon xal waxaa la ii sheegay inuu kan gaari ahaa ma huba inuu gaari ahaa inuu qof ahaa haddii afar saaca habeennimo goob sidaa ugu dhow xaruntii sirdoonka qaranka ay suurtagal noqotay in la soo galo taas su'aal kama taagan inuu gaabis fara badan jiro runtii aadaan ugu xumahay waa arrin aad iyo aad aad iyo aad murugale waaye arrintaas iidaa runtii in shabaab ay soo qaadaan qarax baabuurku kaban yahay ee ay keenaan meeshaas runtii waa waxaa waxay tilmaan cad u tahay inuu jiro habacsanaan dhinaca amniga qaarkood ayaa waxa ay baarlamaanka hortiisa keeneen su-aalo la xidhiira sababta ay dowladda federaalka oga aamusan tahay weeraradii cagmarinta ahaa ee ka dhacay gobolada dhexe ee lagu laayay ciidamo badan iyo camaliyaadka ka dhacay muqdisho ee iyana khasaaraha kala duwan geystay balse aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka ayaa ka dhexgalay su-aalaha sababo ku aadan jawaabtooda oo aan la haynin kuliyadda gaalisyaad aana ka jawaabin tii oo isbitaalka xooga aana ka jawaabin kii galcad aana ka jawaabin oosweyn aana ka jawaabintaa ku soo noqo baarlamaanka kasta muhiima waa ka hadli doonaa wax kasta muhiima oo shacabkani waa ka hadli doonaa laakiin ajendaha ku soo laabo ajendaha ku soo laabo gudoomiye ajendaha iyo waxa waa isku xiran yihiin ana xildhibaanaha waxaa xaq u lahay markaa meeshaan imaado wax alaal wixii aragtidayda iyo waxa dadka aan matalo iyo soomaalida dhibaayo inaan ka hadlo waa ka hadlaynaa meeshaan dadka ku caburiso ajendaha ka hadal
hantida soomaaliyeed oo baabaaday iyo dadka dhintay ajandaha maaha waxay sidoo kale si adag oga hadleen canshuuraha ay dowladda federaalka kusoo rogtay shacabka ku dhaqan muqdisho iyagoo tilmaamay in arrintaasi ay tahay waxaan la aqbali karin dadka masaakiinta saddexda malyan oo gobolka banaadir degan ee dowladda federaalka labada ex control dowladda ka ah inay tiraan waa canshuura weligiisu siirku suuqa bakaaraa ma tegin kan xamarweyne ma tegin suuqa xoolaha ma tegin ceelasha biyaha ma tegin ma tegey suuqa madiine ma tegey kaaraan ma tegey suuq bacaad ma tegey siinaay ma tegey ma yaqaanaa noloshii xaaladda ka jirto marka e b c la canshuuraayo wadamada uu soo qaatay for exampleka lacag kaashay leeyihiin dadkooda masaakiinta oo lacagtaas kaashka hay isticmaalaan waxa la canshuuro e p c gaan waxa waaye dadkay u gaarto oo lacagta hesho oo e p c ga isticmaalaya maahana noloshooda dhanaa dadka waxay ku xihan tahay e p c ga nin gaari gacan riixaayo oo saddex doolar soo qaatay markii la dhaho markaa naagta u tuurto toban santiyaa ka go-eyso markaa beriis soo gadatana tobanaa go-eyso markaa caloolay gadatana tobanaa go-eyso maxaa u haraya waa inuu dhinto oo laishor yimaado si kastaba ha ahaatee isqabqabsigii ugu badnaa abid ayay dadka xog ogaalka ahi sheegayaan inuu xilligan ka jira xarumaha dowladda federaalk iyo xubnaheeda ka tirsan iyadoo mid weliba uu u doodayo masaalixdiisa xilli uu hoginaya in ay tahay qadiyad soomaaliyeed guud ahaanna warkii warbaahinta alfurqaan waa naga intaa